بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الدرس الثامن عشر درسي تمن استعداد من دروس سفينة النجاة الاستعانات أربع خصال ما يبقى أنتكو قلانها في أنواع الاستعانات وأحكامها iskaalmeynta oo cibaadadan iska kaalmayaaw noocidiye i axkaamtiye yaanta ku galaan al isticaanaatu in iskaalmayowka liarbaci khisaalin xaalyaalo afar eyaled isticaanaadka may letaa afar xaaladood amba al isticaanaatu arbacu khisaalin kaalmiyaalo oo cibaado dhaxdeenan is kaalmayaaw afar xaaladood waay tan koowaad may baa la reeyahe mubaaxatun isticaano oo bannaan oo sharciga bannaay wathaaniiha tan lamaad khilaaful owlaa isticaano oo sadafayle kaalmo oo sadafayle khilaafsan macnaa xaaraanna ma ah waajibna ma ah sunnona ma ah khilaaful owlu macnaa walku faylay waay wa thaalithuhaa isticaanada saddexaad may wahaa makruuhatun sharcan too kiraahe ah waa sharciga hooblan fiiri kiraahe ah waa waajibatun tan afaraad waajib waay kaalmo oo nin iskaalmaya waajiba kaalmo oo nin iska kaalmaya waajibad afartaasaan shalbahaas marka fiiriyaane mubaaxada maybu ah maa hiya almubaaxa mubaaxada way wahaa mathalan hiya taqriibu lmaa biyoogi dhawaayosha oo kale waay tusaalada maanaha qof koo meertay biyo hayin dhawaay aagaas biyoogaas ingashaam hayin dhawaay biyoogaas berkada biyoha inku hayinku geli saasa erti usunakin geli aagee baalaha dhaki mubaax waay taas banaanta kaalmo oo si adanka weysa haysata kaalmo oo cibaad ahaan oo banaan waay mubaaxada taasaa laka jeeda biyahayn nilin dhawaayo qofkii markan us hoolis usu qobsada us shaqaysada markaas ku dib may waa mubaahi la ere taas mubaaho waay toob banaan mubaahada marka macnisha saasa laka jeeda taqriibulmaa biyogii hadhawaayowshe waay ihdaaru falaa ba'sa biha walaa yuqaalu annaha khilaafu lowlaa taas ma la eraw khilaafu lowla mae markan banaanta lihubuutihaa canhu can nabiy sala allah alay wasalama ilaahay rasuulshiya ku sugnaati fii mawaatina kathiira meelyaalo badan is-oo suubiyi mboonhaayna saxaabishay biyoon dhawaayan saas ayaa la aragi markuun kaalmo oo banaan waaye cibaadada inay iska kaalmayo iyo waxyaabaha noocaas damadee waa khilaafu lowlaa kaalmada oo biyoon cibaadadan inay iska kaalmayaa oo laakiin hoogay shaqsiga in isu suubsada faylata an laka kaalmayo lakufeylay mayo ahaa hiya sabulmaa'i biyoogi shibowsha waaye calaa naxwi lmutawadi'i kii weysaasidaa walilimad ee laka dulshiba maywarqab qofkii isu weysaasida caafimaad qaba fiyaawi laakiin may erahiniyow biyoogin hainkashishib biyo hainkashib markan biyoogya lahakainkashishibay ad usuun ka weysaaside ama ka goboyside adiinankashishibaas waan ibaadahaan waay ibaada mada marki lakawadahe weysidii oo lankashibaa qofkii acdaaulyan wuduu ishee biyo lankashibaa isu shaqadiis qobse laakiin biyo lankashibahay isu gaboyside yani waajibkaa isku biya laakiin biyo lankashibahay walku faylay taas khilaaful owlu waay khilaaful owlu maylka jeeday ha sada fayle yani way waaha dembe ulusna ma ah laakiin waa laku faylay waay sharciga markii la fiiriy eedman habboon waay walku faylay khilaaful owlaa sida wanaagsanoo fayla yaa khilaafsanta waay saasaa macnaga saas waay saasaa khilaafsanta khilaaful owlaa hiya sabulmaa calaa naxwi lmutawadi walow min gayri ahli lcibaada walow ahlulcibaado geyr sheeba ahaado waa bilaa dale qofka haddii la fadaa ahlucibaada ay haanay hataa haddii la fadaa us ay may wah koo dalbanay tanyeeda ayaana khilaaful owli lere tan saddexaad owna erni makruuhu waaye kaalmanin iskaalmay oo kiraahiye maylika jeede hiya taas may waha makruuhida may wahaan liman yaan ahaati yaqsilu dhigaayo acdaa'ahu shaqsiga xubnaashay dhigaaw xubnaashay wuduuga amba xubnaashay qusliga yaaba ndhigeeba hodhay mahaytay biyooyinka shib isu dhigdahay laakiin hata yani biyoogii yani adi baan dhagaas yani hubnaayo lan dhige an dhagowka lan dhagaw taas kiraaho waay qofka isoo sharcan qabna yani yani cibaadadiis inuu isu qabsado waay hoob isu fiyaawi caafimaad qaba inuu isu weysaasado hubnaashay dhagada saas waay laakiin haddii lan dhaga kiraahi waay haddii lanka shishiboona khilaaful owlu waay walwaajibatu kaalmada aninanayska kaalmay waajib at sharciga ilaahay qofka cibaadada in laka kaalmayo sidii waajib ata maata taas hiya lilmariidi waay qofka jirin oo kale cinda alcajizi markiisu caajiiso weysidii ha ku cajiisi hubnaasha ini dhigdo ku caajiisi yani dhahaaridii oo ini nijaasi isku dhahaariyo isku nadiifiyo ku caajiisi in lanka kaalmayo may wah kaas markun waajib sharci waay intiisuba caqlishaybuusu qaba si ilaahay subxaana wa tacaala usan aabudo walwaajibatu may waa hatan waajibka hiya lilmariidi waay mariil kasta ma ahee mariilka oo indal cajisi ah waay oo caajiska agtiisa oo caajiisi kaas in lan kaalmay waajib waay walow ijaarab halanka kaalmayo hoob hataa anhayna may leraay ikhlaas ixtisaab ilaahay an dhawaashib anhayn hataa ijaar halan kaalmayo ani haddii baad lanka tafadulaan haakada haakada marka inays kaalmayooka marka ibaadada iyo weysada in inays kaalmayo ontan aan shal bahaas al isticaanaatu kaalmayaala liarbaci khisaalin haalayaala afar e yaa ah yaa ahaati amba arbacu khisaalin haalayaala afar e waaye mubaahatun kaalmo bannaan waa khilaafu lowlaa kaalmo sida fayle khilaafsan waa makruuhatun kaalmo kiraahe eh oo sharciga naci waa waajibatun kaalmo waajib e waay falmubaaxatu tan koowaad marka ma eta falmubaaxatu kaalmada bannaan hiya mubaaxada taqriibu lmaa'i biyoogi dhawaayosha waay waa khilaafu lowlaa tan oo habboon kaalmada oo sida fayle sharciga fayle khilaafsan hiya sabulmaa'i biyoogi shibowshow calaa naxwi lmutawadi'i kii weysaasidaayi iwalilimad ee lankashib waay jirshaylakashiba kii goboysidaay walmakruuhatu kaalmada sharciga nacay kiraahida eh hiya makruuhada liman shaksi amba liman qofa aan sugnaati yaqsilu dhiga acdaa'ahu shaqsigii hubnaashayba isu dhigaaw walwaajibatu kaalmada waajibka eh hiya waajibada lilmariidi qofkii mariidka haytay aan sugnaati waay cinda alcaajisi caajiska agdiis oo inuu isu weysaasida isu gaboysida isu yani nijaasa isku nadiifi intaasaa ku caajisi in la kaalmay waajiba nagadaas markaas dadka oo dhow inin kaalmayaan waajib nagadaas waajib waay waajib muqadas e waaye liannahu fardiga in la kaalmay markaas faslun haadaa kan faasulnkii walshalbiya waay maa qablaga iyo maa bacdaga yaan fasiray fasalkan kan ayna ma infasal iya fima tajibu zakatu fiihi walaa zaka ka waajibaas markun antama hakukubanahi cibaadadii lahaku bilaawa iftitaaxyadii usuuludiin arkaanu lislaam arkaanu liimaan macanaa tawxiid waxyaabahaasoo dhan markii un hadhamayni axkaamtii dahaarada weysada lahaku bilaaw arka shuruudiya salaadogii yani tayaamumkii arkaantii ay shay waliba salaadka tacluwi ha ku bani markuu galaana inta markunti rugnagii lamaad oo arkamaydo ah kaamta agiidi ka hirinta erni iimaanha ka hirinta yani bilowga saasaha ka erni markun iimaan hirnaanta salaadii ha ku bani salaado hoob dhamaatatana mayga rugnagii lamaad zekadu waay waa qiimu salaata wa aatu zakaata qur-aanka ilaahayna saas ahri sida markan figiga markii aad fiirida marka habka marka un dhakaw saas waay zekada markun haddan hoob laku baha soomkaa ka higa haji saas waay markaa zekada marka koowaad zeke may ka waajibaas horta maa hiya alamwaal allatii tajibu fiihi zakaa amwaalo oo zekada ka waajibaas ma eta marka koowaad taasaa yaa axkaamtiye ya sheegan marka may waaha alamwaal allatii tajibu zakaatu ow talzamu fiiha zakaatu sittatu anwaaci noocyaal liawaay linooc yaa zakada ka waajibaas linooc yaa zakada ka waajibaas noocyadaas ma shalayin annacamu nicmooleyti waay gaali iloodii idhinka wanagdaani lamadii bees waay waalmucasharaatu haanilo cishur wujuubi waay wa amwaalu tijaarati gediskii hoolashay waay waajibuha amwaalu tijaarada waajibshee rubuucu cushri qiimati curuudi tijaarati tijaarada badeecadiiya qiimadii cushurshe rubacsheega ka waajibe warikaazu duu kufaareedki waaye kan- kan shanaad walmacdini god galanki waay kan lihaad litun walxaad yaa zeke ka waajibaas sharciga ilaahay markii la fiiriyo zeke may ka waajibaase litun shee ka waajibaas litun shay yaa zekada ka waajibaas litishay haanka ankoray mayo annacam yaa lare annacam Ah, annacamu nacam may lare nicmoole yaa lare gaal iloo i eran waay gaal iloo i eran antaase zekada ka waajibaas gaala looda eranka marka sadanka waajibaasi iyo goorta ka waajibaasi iyo ansibidiyo meele ati iyo waxyaabahaas oo dhan may u aha Eh, mayla shalcidee wal faahfaahiye laakiin hadda maylka baraha si jumle lanayn barahaye he orta meega nooc oo hoole e hante zake ka waajibaas nicmooleyta gaala iloodi erinkaa laka jeeda nicmooley leeri may bahi wali nicmooley inhaan ya bahe waay bif- yani nicam saasaa lari nicamta maylin ley nicamta ma falaa zakata fi gayriha nicmooleyta geersha zake maka waajibaas min alxayawaanaat sida firdaha iyo raqiiga iyo yani waxyaabahaas oo kale i dameeraha iyo zake maka waajibaas hadiiba tijaaran hayn laakiin hoola oo adaleta milka zake ka waajibaas xayawaan a nicmooley waa gaal iloo irin digaag waxyaabahaas oo dhan zake maka waajibayan hoobaad aadayn dhagadaasoo tijaaraban ka jaran tijaaraba hooban ka jarn waay marka taasna mayba waa tan koowaad waay nicmooleyt waay nicmooley nicmooleytaas marka gaala ilooda i erinka i kooxdaas yaa ka waajibaas waay sadiidaas shee leer nicmooley suuradhongaa leeray suuratul ancaam qur-aanka ka sheegay wadalla calaa wujuubi zakaati fi hadi alajnaas zakada waajibooshu ajnaastan ka waajibaasa mayba daliilin aha maa rawaahu lbukhaariyu an anas bni maalikin radi allaahu canhu ana abaa bakar radi allaahu canhu kataba lahu kitaaban abaa bakar yaa anas bni maalik kitaab yaa an qori wabacatha bihi kitaabki aan la diray ila albaxrayni aan la diri anas aan dhiibi fii awalihi may ka qoranahay saan qoranahay bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay isin sheey yaka direew hadihi fariidatu sadaqa allatii faradaha rasuulu llaahi sala allahu alay wasalam cala almuslimiin tani waa zekadii ilaahay rasuulshay ka- ka farad weeli muslimiinta faman sa'alaha min almuslimiina calaa wajhiha falyucطaha qofkii muslimiinta kumade odad warsada oo wejisha kii warsada wal siya waari waman sa'alaha fowgaha wali xagshayn hayn walkubahsan qofkii dadwarsa falaa yucطa wawa xadiis dhawiil fiihi dikru hadi alajnaas ajnaastan dhona marka lakuusi xadiidkaas gaala loodii erinka kuwaas kulli yaa lakuhusi iyo walyaabaha unahanin dareer oo dhan yaa lakuhusi insha allahu tacaala marka zekada marka nicmooleyta gaal iloodii erinkaa ka waajibaas nooc koowaad waay nooc lamaa zekada ka waajibaas may la rahay annaqdaaniya la lamadii bees waay lamada bees may la rahay dahab i fida yaa la rahay annaqdaani waa labadii lamadii naguudood waay lamadii lacgood lamadii beeso dahab i fida likawada yani haddii saafe ayin iyo haddii saafan hayn iyo haddii kale nicmoley taban zekada goormaa ka waajibaas taas may u aha gaal haddii ay markii shan neef diirta iyo ka waajibaas nisaabshay meela ku bilowde shuruudadii ee badanta in hool ha ka wareegid tum ilama bilood haddana markaas kuba haddana may larahay eh, nisaabna diirta way nisaabshay shanga ku bilowde shan shan neef gaal ee lankile tum ilama biloodna ha ka wareegata zeki lagu fade zekadiyeena riido waay shaatada waay irin eh loodana may waaha soddon neef ee dubigoo yara ka waajibe oo tabiica lehe ee ya nisaabsha ku bilaawde len wal shay shay kas wal ku nacfa badanyi ya ku tari yeri hega nisaab markii adan fiidi ana gaal ilo isku made loo soddon ala ku bilaaw gaalna shango ee sida oo irinka oo kale afartan oo ku bilaawday isuuna nisaab shay afartan oo ku bilaawday afartan hoob deer shaatado ilaa boqol iyo dhowr ku deeraw halkaas shaat leyla biye hakada hakada saas waay nagdaan lamada beesana eh, dahabka labaatan mithqaal labaatan diinaar yaka yaa markii usi rooga yaa ka waajibaas nisaab shay labaatanu labaatana ku bilaawde labaatan diinaar haddii fadle iyaana lama boqol diinaar markan dahabka qaal eh saas waay walmaqsuudu bihim adahab walfida fidle i dahab waay nisaab shayoona meela ku bilaawde tan lamaad oo oo maywa ha zakada kawaajib tan saddexa zakada kawaajibaas maywa walmucashiraatu haanilo cushur wujuubi cushur wujuubin mucashiraad mayba la rahay zuruucud waaye zuruucuda ithimaarta xubuubta dhulkaa ku bahaas oo quudka ah sida fogahada sheegan shardishee maywa ha ini sheega quutaada mudakhirnahaad waaye waa la quudaysadaa oon la keedii karo la keedii karo keed maylika wedahe haddii oo meelika keedii nhalaawan quudna ini ay haddana usu ayina mayla raayi markaasay mucashiraadkaas mucashiraad mucashiraad mayla raayi zuruuc thimaarta kuwaas waay tajibu zakaat fiiha idaa kaanat mimaa yaktaatuhu nnaasu fi axwaalihim alcaadiya xaaladii oo caadiya waa la quudaa lehe oo in la keediyoona suurtagal e soo infasaadaan hoob haddii la keedi baloola fasaada zakamaka waajibaas saasa qabaan yani inkastoo yani doodka jarto masaarida waaweyn dadka leh oo qudaarta mooska ileh taas lacagaha ku galaas zeke yani in laku qaadaya haddii yaa la sheege markun zeke ka waajibaas zekadaas may waha nisaab shee may waha mathalan nisaabka walaalku biyaa ha sheegni yeena beerta iyo waxyaabahaas walikabaha buubtmay lakubiya yeena ushur ha lakubiya ushur ushur ha lakubiya ushur may la reeyahim haddii maalan tumangaadadkiin bahaan oo kale waxyaabahaas yani kan tumanaada la dhiibay saas oo kale waay maalan hab habka oo markaas qiimada galaasiya oo la fiiriya beerta walaakoo ka bahi haddii samaawaadka roob ilaahay ku sheeni ilaahay ka waraabi haddii may la raayi saasan hayne waraab shee may la raayi oo aad rafaaday ka rafaaday ka warar takalufada galaason wal fiiriya mar cushurka kaamila la kubiye ama rubuc cushura la kubiye hadba sidii markaas oo takalufada eta yalan fiiriya laakiin un hadda may maqsuudkeenga aha zakada may waa walaka waajibaas may kumada hubuubta quudka dhulka ku bahaso kumada waay hubuubta quudka ah oo dhulkaha ku bahaas yaa zekada ka waajibaas alquud quudkaasaa ka waajibaas may kale ka waajibaasa zekada oo zeke laku qaaday maal ah hoola gediska gediska hoola la gediya oo badeecada la gediya amwaalu tijaarati tijaaradii badeecadii ah badeecada tijaaradii markuu yeeda goonin addaay ma erhay waajibuha markii hool ha ka wareegto midland blot ha ka wareegto badeecada mayba waajib ahaa rubuuc cushri qiimati curuudi tijaarati tijaarada badeecadii badeecadaas qiimadii ushursha ushurkaas rubaca sheekii waajibe macnashee maylika weda mathalan fiiriba maylika wede ha walaa un hati kawedaan yani un hati sheegaan maywa ha hoola tijaarada badeecada ada kinka jar dukaanka kinka jar yatriyaas markii aakhirul xowl la deeray qiimayaas wali kaash ana kaash wali kaashan haynena qiimayaas qiimadeeda ee adayaa kiin deerta ee mayl ku dhiibay ha urudu tijaarati waa tijaarada badeecadii badeecadaas qiimadeeda la gaari markii qiimada badeecada hakiin bata tumung meelod yalan dhake meelo tumanaad rubac shee la biye marka mathalan haddii way waaha toman milyan oo kale yakin ate tomanka milyan may waa hal milyan oo afar meelood lindhaki yaa zakadii oo ah maanaa saasu ya oona marka horaan la fiiriyaw lacagtan adag zakayaas horta labaatan dinaar qiiman dhaka maase deertay lacagta amase ma ahan lama boqol dirham lacagdaan dhaka maase meela laku fiiriya qiimada lama boqol dirham intee nisaabka markaasa kiin bilowdeed laakiin haddii lama boqol lama boqol dirhamba indeerna walba malkii le ad may waa lacag oo lama boqol dirham ku yar zake ma deerna waay macnashe may waa zake ma deerna zake ma deerna taasna yaana saas waay curuudu tijaarati marka qiimada markii la qiimay cushurka meelo tumanaada cushur leere kan tumanaad cashara laku sheegay kan tumanaad afar meelood meel meelo afaraad rubacaas rubacaasaa laku biyey rubac walan dhakamaw yaa laku zakaaye kaasoo kale yaa laku zakaaye war rikaasu duu kufaareed waay rikaaska may baa lajee lajeeda markun rikaas may la rahay duu kufaareeda la rahay macnaa maa qabla alislaam wal dhulka laka duugi waay oo dafiinu ljaahiliyati waa xilligii jaahiligii oo kale hoolo la duugiya rikaaska la rahay mustalaha figiga rakiisidaas oo jaahilida ah Eh, may waha yaan hoob lang heldhada hoolo badan oo dhulka ka duuganaya ka aasanaya qo- qof heldhadi qofkii heldhada usuuna zeke ku biye Mm, rikaaskaas yani may waha eh, wahum yani dadka idavinu jahilia may lare wahum dadki hay waaye qabla alislam dadka noolaay yaa walduugi waliduugi yaa yaa yaa markun qof heli qododi habasadi rikaasa lare rikaasku si ay usuna zeki ka waajibaa soobaad hasaarta korbaad hambiida zeki ka waajibaas zekada ka waajibaas markuu mablaga ka waajibaa fiiri nisaab horta wa- nin nisaab deeroo sharte walaa la habii labaatan mithgaal am laan boqol eh, dirham walku badan iyo walku badan ni haadan waay markun is hool malan shardiyaw rikaaskaas hool malan shardiyaw hooba marba lahasaara banaanka lahasaara maaha khumus ha laku dhiibe khumus may laku eede shan meeloda la jinjin ee landhaka meeli shanaada laku dhiibe sababta may ate fii xaali yusraf liahli zakaa isla markaasna ahlu zakada la siiya Me- lis- shan meelood meeli shanaad walaa lan dhiiba usa- malka dhabtoona waa eh, takalufo badana ma galna saas daraadiya markun shan meelooda landhaka meeli shak- shanaad khumusa la riya zakadiisa kaasaas wal macdinu kanka dambi lihaad macdin macdinka may la reeya suuna god galangaa la reeh dadka macdinta godaa masalan haddii eh, makaan waayo ilaahay ka abuuri subxaana wa tacaala dahab iyo fidda iyo waxyaabahaas ilaahay ka abuuri waayo ilaahay ka abuuri eh, amba meel duur ah laakiin arrintiyeeda markuu isuun halabah aadi waayo kaas hool hooba oo nisaaba dhonyin hool malan shardiya isuun isla markaas laha saara yaa may waa rubuucu shura laku biyey sidii tijaaradii badeecadii oo kale waayo tuman meelood aa landhikee kan sababta fiiri fargagan dhehay kii hore khumusaa laku dhiibee lari shan meelood meeli shanaadaa la dhiibey kaas badanyi kanna may laray tuman shay meelood meelo tumnaad oo afar meelood landhiki yaa lagu dhiibey maalan haddii labaatan mithgaal oo kale habasat labaatan diinaar aad habasat qiimo la-eg labaatanka diinaar may an may may an ushur e waay lama an ushur e maha kanna halo kaasna halo lamadaas markun may laku dhiibey eh, lama rubac layska dari shilin afar meelood ama di- hal diinaar afar meelood landhiki meelis la- iyo kaas oo la afar meelood landhiki may waahan afartiyo mayo kangna lama nusu kaas lama nusu afar malan dhigne afar malkin naki may ka waajibe marku yani lama ya ka waajibaas waaye may ka waajibe markaas nus in nus iska darhe cushurka rubac shee ka waajibe ushurka rubac shee xaalan in balaga nisaaban haddii nisaaba deeri waay isla markaas hoob nisaaba dhonyi hool malan fiidiyaw haa howl malan fiiriya may si- an yaraaday yaraanta sababta sheena takalufada galaasoo la fiiriya takalufada iyo godada iyo shaqaalada raa- wala qaadaas iyo walaan dhon qarashkaas ayaa lan qiimeeya kulla haadihi saas waaye markun amwaalas lita ayaa zakadii ka waajibaas waaye الأموال ماليال التي أموال تلزم لازما فيها أموال الزكاة زكاة لازمة ستة أنواع نوعيال لأواي النعم نعموليت زكاة واجباس قال إلو ذي إرنك واي والنقدان لمذي باس يك واجباس لأنه لمذن نقد أي ش... لعق دنيا تالو يحل بيغن إيو قيمن إي يعني ما إلا رأيه قيمة المتلفات may la raayahe miqyaas lmutlifaat haddii waa la magaw magta yoo laka qiimeye qiimada tiiti oo la asal ayaa la raxee labadina mi isbedelaan waaye lacagna isbedelaan waaye Eh, lacagta adagu iyo waa ru'uus lathmaana la ree ra-sumaalka oo lacagoona keedadkana yoo ra-sumaalan ah saasu saas daraadiya markuu lamadaas bees waay macnaa wal kasta lacag ee dahab i fadlay zake ka waajibaase beesa kale zake maka waajibaase ma ee macnaga beesada kale oo dhan zake ka waajibaas laakiin yaa oo ka qiimaysanta dahabkii inba fadladii ka salgaraysanta yaa zakadii waajibaad والمعشرات انت انت عشر لو عشر وجوبي عشر شو اللي ديباي عشر كمعنا عشر شو اللي لو عشر وجوبي لك جيد تمن كنت على هوب كي كيمبت حلقة تمن قادي تهدي كيمبت تمن بابر هل بابر الزكاة معنى شو ساسو عشر كان تمن هذا اللي ديبي هوب صد دبي او تكلف لان بيرتن ورابتي واي وأموال التجارة تجارة مالشة يزكك واجباس واجبها أموال التجارة واجب شيء ربع عشر قيمة عروض التجارة badeecada tijaarada qiimadii ah ushur shee ushurkaas rubac shee laku dhiibay meelo afaraad markii tuman meelood lindhika meelo tumanaad afartiyo meelood hal meela la dhiibay warikaasu duugkufaareedii yani dafiina aljaahiliyati hoolihii dhulka la geli maana maal badan oo dhulka duugiyo markii la duugiyo kudub yaa la habi laakiin hooba dafiin an hayna oo dhulkanka jarne banaanka laku hela luqdila ree taas ma e taas yani dafiin dafiin ma walmacdini i godgalanki antagna mayka waajibaase zekika waajibaas zekada ee intaas ya zekaka waajibaas faslun haadaa kam litung maal ya zekaka waajibaas sharciga ilaahay oo oo jin- ajnaasa un hada tiriini faslun haadaa kan faslun kii walshal biya waaye ma infasal ee fasalkan kan ana soom hilaalu ramadaan wali kasugnaada lahay yaka waa yajibu soomu ramadaan yani hubuut shahri ramadaan bilo ramadaan markin zekadii ku bani intamay ugalaan soonga ku galaan iyo axkaamtiis shahru ramadaan may ka sugnaade horta imeele ere kor bili ramadaan dhalati imeele ere kor may ka sugnaadaas may ka sugnaadaas ehe ee shahru ramadaan may ka sugnaaday shan umuurood tooti oo markii la hela shan umuurood tooti oo markii la hela shanta umuurood may eyin kow ini bili shacbaan tamaam nagata tamaam bitamaam nagata shacbaan se antaam nagada shacbaan maalan soddon bili shacbaan soddon shi haddii taam nagada markaasee may bilaawde bil muslim oo soddon dhaafasa ma jirta soddon iyo kow maalinta ramadaan waaye hooba shacbaan soddon shii la yaqiiniye ee, waajibe in la soomo waajib nagdaas may kale ee, um- marka lamaado ka waajiba may kumid ah oo ka sugnaadaa sheer ramadaanka ka waajiba balli aragtiis ka sugnaadaas bihubuutihi fii xaqi man lam yarahu yacni hubuut shay haddii ru'yat lhilaal dhe balli hilaalka la argay bili balar hilaal fii xaqi man ra'aahu wain kaana faasigan aragti waaye qofkii araga ramadaan biliis ila saaro mukalaf ee muslim eh ka waajibe usuun qofkaas walow faasig bahaado haddii bu yani bilabus ilii saar aragtida is aragaya may ka waajib yaasehen haakada yani رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان همينك بلس شعبان صدن هاي تعرقي وذلك بأن يشد أمام القاضي يعني أما قاضي هرتيسا كمارك أو سو أرقي شاهد عدل أنه قد رأى الهلال أسون ك- كواجباس نف أهانتي صورت كواجباس آه shacbaan haddii tamaam nagdo soddon maalmood shacbaan haddii dhammaatana hilaalkiiba ay la aragnay ram- bili aragtidii sugnaadaas ee waajibee shoonkiin usuun sababta ma- ma- maalan haddii bili aragdoosha ulusaad oo kale dhulkiya yacni yaa yaa saxaab saaran yi mogdijar oo kale d- hogla saaran oo kale wal arag waay maha shacbaana la tiriya shacbaan soddon shii hoob tamaam nagda maalinta koowaad bil s- soon waayo horey laku soomee wadaliilu haadayn alamrayni lamadan amar ini shahru ramadaanka sugnaada ka waajibaw may daliilin aha aragtada belle iyo may la eraaye iyo soddonka shacbaan oo soddon nagday tamaam nagdi qowluhu sala allahu alay wasalam rasuulka golshee daliilin ah soomuu liru'yatihi ah, wafdiruu liru'yatihi meerhay soonka ramadaan bille ramadaan aragtidiya ka soomari waa amar waaye aragtidiyana ka afuro macnaha may waaha haddii la arag wal, wal, wal, wal, walka soome haddii eh, soon- bili bili soonfur la argoona yaan wal afure macnisha saas suumu liru'yatihi ramadaanka biliis aragtidii ka soom wafdiru liru'yatihi shawaalka aragtidiisna ka afuro fain quma calaykum faakmiluu ciddata shacbaana haddii la daboolo irki saxaabsiinku daboolo shacbaan tiradiis taamweele alaaiina yowman maa soddon maalmood haal ahaade xadiidkaas may weriyey imaamu bukhaari imaam muslim aa iska waafagi imaam muslim imaam bukhaari aa iska waafagi walidaalika marka saas wahay thaalithuhaa u- umuurta tiidiya saddexaad a marka saddexaad oo ramadaanka ka waajibaaw may baa kuma daaha soomu ramadaan may ka waajibeeyihin bihubuuti fi xaqi man lam- man lam yarahu bicadli shahaada lankii araga aragtida titisaka ka waajibaay lankiin aragna laakiin amaama almaha amaama alqadaa iyo mayla ka caddeeyhe in la aragay beli sidii wal caddeeyhe beli yaa la aragay meel fulaan laka aragyaa la eri aragtidii hooba oo oo aragta laakiin bilan aragna lan cadlu shahaade eh haddii bili'ni aragi addaay usuna ka waajibaas lankaas aragtidiis oo s- oo maragta furi yaka ka waajibaas sababka afaraad bi- biakhbaari cadli riwaayati mawthuuqin bihi cadluriwaaye lan leerhaw ya khabri cadluriwaaye may leerhay cadlushahaade iyo cadluriwaaye shalciin lan wirintiis aadilka e waay mukallaf mee qofka laakiin inuu iswalhawiriya aadilka ey onog mumayiis esebe oo kale odon raqiiqa leleymilke oo kale yamay waa wala isu sheega riwaayadiisna aadilka e laka- la- kasaay yameerhay mawthuuq e yameerhay beliya aragi yeerhay waabu saasare lanka lan sheegi lankun ni runtiis eilay ingmalaya amba runtiis ini inghain lay taawiyaaba soonki kiwaajibe usuul may kale lama taha eh, adulriwaayo oo gayru mawthuuqe adulriwaayo lankun eh, laakiin la- malka kalsoon riwaayo ha guuriye laakiin riwaayadiisa walaka jijare eed malaka kalsoon waana waana kii oo shaha- adlushahaadima adulriwaayo oo gayru mawthuuqe hoob ini run sheegaba ad qalbaga ka dhiyo adiiba ini run sheegaba ingmalayte usun kii waajibaas ini ada markaas ada soonta qodobka shanaad bidani dukhuuli ramadaana ramadaan galooshay maladiis bil ramadaan ini galya lankiya taawi lan oo suurta galwaayta ard bil ijtihaad ij- dadaal ijtihaad daraadiis fii man ishtabaha calayhi dalika may kusuuraas lan oo arintaas oo kale ku shibahnayd shibahmo mayo maalan lanka maxaabiis oo kale waay gaal shira la geliyey ambi meel oo may roogehe markan ijtihaadi amba arla irii bahan bahan oo kale rooge ijtihaadi markun amba may dareemayhe hilligii oo bilo ee mailarai ijtihaad ijtihaad iyo zamanka xisaabi ma ila nagatay waqtigu saatiroog in bil ramadaan ad ya ya ya ijtihaad si ya tusi ijtihaad si hoob saas tus usuna soonga ka waajibe ijtihaadka sabtiis yani yaka ka sugnaade ramadaanka thubuut shay yajibu soomu ramadaana ramadaan soon shee waajibe macnaha thubuut shahr ramadaan ya sugnaaday biaxadi umuurin khamsat umuur tootiyo ya ka sugnaaday umuurtaasoo khamsatin shan eh axaduhaa umuurta axad shee bikamaali shacbaana shacbaan kaamilnagdooshay ya ka waajibe soonkii halaathiina soddon haal ahaaday kaamnag- taamnagdi yowma min yowmin oo yowmiyaale wathaaniiha umuurtatiidiye lamaad biru'yati lhilaali bili ramadaan aragtadiye ya ka waajibay ramadaankii fii xaqi man xaq sheeka ka waajibay ra'aa argay hu hilaalka argay usuubi naftiis argi wain kaana walow kaana faasigan lam faasige bahaado wathaalithuhaa kan sedaha sababka sedahaad bihubuutihi hilaalkii sugnaadow shay waay fii xaqi man xaq shaya ka sugnaaday lam yaraan aragnay hu hilaalka usuma aragna bicadli shahaadatin lan shahaadadiis aadilka e yaka ka sugnaadi waay lan cadlu shahaade e yabli aragi markun lanki lankaas ini lankaas aragi ogaada usuna ka waajibaas ini isu soom waraabicuhaa umurtidii afaraad biikhbaari cadli riwaayatin lan cadlu riwaaye khabaroo shay waay lan riwaayadiis aadilka ayaa sheegay bili mawhuuqin cabdulraawigaas riwaayigaas oo mawhuuqin bihi lika kalsoonyi sawaaun mustawi ma eka wagaca dhiyaa filqalbi kan lan sheegaw lan khabraw qalbishay dhatii sidiguhu eh, cabdulriwaayiga runtiis layka dhiidaa ama sidiguhu mawhuuqu bihiga runtiis layka dhiidaa amlaama ka dhiineeb lan- lankun run ni sheegaw lay ingmalaya qofka amba ni run in sheegan wala ingmalayoba lamadaba ka waajibaas lay lankoob mawhuuq ay waay مميز ولا شيء هو موثوقي او غير موثوق عدل الروايه خبري عدل الروايه سو غير موثوق به كيلك كلسوني غير شيء ان وقع حديد يي في القلب قلبك دتي صدق دي كان لن خبر او قلب شيء صدق هو غير موثوق رنتي صدق قلب شيء كديد اما رن شيء حد قلب شيء شان كواجب لكن حدي ام بنتي قلب شيء كديد غير موثوق ما كواجب او فرق عن ده هو موثوق إي غير موثوق وخامسها كان شنات آه، marka shanaad oo ramadaanka biliis yani ar- ka sugnaadaasoo soonka ka waajibaaw bidani dukhuuli ramadaana ramadaan galooshay taawiyowshay ya soonka ka waajibe bilijtihaadi bisabilijtihaadi ijtihaad sababtiyeena ka gali fii man fii shay ya ka waajibe ishtabaha shii bahmee calayhi manka korshay daalika dukhuulu ramadaanka galshowshay wacdama dukhuule ku shii bahmi ee, ya-su ku dardarsamay fahm waay ijtihaadi markuu ijtihaadsiyeema inshaanay ini xilligii oo oo la galaay la rooga Ee, wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته